guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa maanta kulan is-xogwaraysi ah la qaatay ururada siyaasadda dalka kulanka oo ujeedkiisu ahaa is-xogwaraysi iyo falanqi ku aadan sidii loogu diyaargaroobi lahaa doorashooyin heer degmo ayaa lagu kala qaatay warbixinno labada dhinac ah waxaana guddiga ururada siyaasadda ay la wadaageen howlaha hortobinta u leh guddiga iyo kaalinta ururada siyaasadda doorashada qof iyo cod ee lagu wado in dalka ay ka hirgasho guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha cabdikariin axmed xasan ayaa ururada siyaasadda sharaxaad ka siiyey shaqooyinka ugu horreeyey ee guddiga ay qaban doonaan isagoona ugu baaqay in kaalintooda ay ka qaataan sidii dalka looga hirgelin lahaa doorasho qof iyo cod ah annagu waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan idin fududayno inaan ururadiina siyaasadeed ay shaqadooda si hufnaan ah oo cadaalada oo dheelitir ah oo niyad furnaasho idin kula shaqayno waxaan bilaabi doonaa trainingkiina xataa inaan qayb idinka siino inaan idiin fududayno inaad bulshada la kulantaan inaan idiin fududayno inaad codbixiyayaashiina u kambayn garaysataan inaan idiin fududayno goobaha doorashooyinka inaad taageerayaashiina keeni kartaan isku imaantinkiina inaan maaragta qayb ka qaadano inaan idin tusno inaan cadaalad waxaan ahayn idinkula shaqayno annaga dowladda waa na soo magacaawday procedure baarlamaan aan ku nimid laakiin waxaan nahay guddi madax bannaan waa dhaaranay kitaabka jaamacan gacanta saarnay sida aan idinka idin aragnaan u arkaynaa wax alle wixii ururada siyaasadda oo dhan marka waxaan rabaa niyad furnaansho isku imaatin wada shaqayn buuxda inaad noola timaadaan wax allaale wixii aan maqashaan oo xataa annaga aan ku khaldannahay ama aan ka gaabinay inaad na waraysataan waxaa korseyn ka qabtaa inaan fiirino marka waxaan rabnaa boqolkiiba boqol inaan wada shaqayno